It's
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka ee filimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco afarta bisha maaj sanadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waa kowdii barkii duhurnimo washingtonna waa shantii barkii aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinayaa idaacadda duhurka naraada waxaa idinla socodsiinaya xilliga geeska afrikada bari ee hasaare cidle nuuri anigoo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida qaar ka mida ganacsatada ah dhallinyarada ah ee ku nool magaalada nairobi oo sheegay in dhaqaalahooda uu saameeyey xanuunka coronavirus
alaabihii hadda hore gacanteena ku jirto alaabihii cusba oon ku xisaabtamayno sanadkan inaan soo samayno ama aan soo iibsanno nooma suurtagelin xilligii oo xilligii waxay ku soo aaday cudurka coronator viruska wixii dhibaatadaas noo geystay oo hadda dalabo badan aan rabnaa hadda inaan samayno laakiin hadda shaqaalihii waxay ku leeyihin markaa wacdo shaqaalihii sooma laaban cudurkii weli waa jiraa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada muqdisho oo si mutadawacnimo ah dhanka waxbarashada uga taageera arday danyara heesahaanu idiin haynana waxaa ka mid a jacaylka ma ku dhiga igayga ma kugu xabaa dhaydiisa ma kuunisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya
ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ardanka loogu jiro xubinta ka soo baxaysa xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada madaxtinimada ayaa xiiso yeeshay xalay kadib markii habeenkii suba tuusdayda ahi doorasho ka dhacday dhowr gobol oo waddankan maraykanka ahi uu intooda badan ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden joe biden ayaa ku guulaystay sagaal gobol oo ka mid ahaa gobolladii lagu tartamayey kuwaas oo uu ku jiray gobolka texas oo ka mid a gobollada ugu ergada badan ee xubnaha dooranaya madaxweynaha iyo sidoo kale xubinta xisbiga dimuqraadiga u tartami doonta halka sandares uu ku guulaystay gobolka california oo gobolka ugu taageerada badan ama ugu ergada badan waxaana sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore mareykanka joe biden gobolada uu ku guulaystay ka mid a virginia north carolina alabama oklahoma tennessee arkansas gobolka minnesota iyo massachusetts waxaana dhinaca kale sanders ugu guulaystay gobolka california colorado utah iyo gobolkiisa vermont xubnaha kale ee kusoo xiga waxaa ka mid ahaa mark bloomberg iyo elizabeth warren
dalka singabur oo bil ka hor laga helay kaysas ka mid a xanuunka cudurka fayraska ah ee coronavirus oo laga helay ayaa haatan qaadaya tallaabooyin ay kaga hortegayaan faafitaanka xanuunkaasi oo markii ugu horreysay lagu arkay dalka jina hase ahaatee haatan dunida daafaheeda si weyn ugu fidaya dowladda singabur ayaa soo saartay amaro lagu kuurgelayo dadka dalxiiska ku jooga xeebahaasi ee marka horena lasoo baadhay si loo ogaado haddii uu jiro qof xanuunka qabay oo aan marka hore calaamaduhu ka muuqan amaba xidhiidh la yeeshay intaa kadib dad xanuunkaasi qaba ama ay eheladoodu qabaan wadamada ku yaala koonfurta qaaradda eshiya oo haatan xanuunkaasi dad tiro badan laga helay ayaa iyaguna dadaalad badan ugu jira sidii ay u xakameyn lahaayeen faafinta xanuunkaasi oo calaamadihiisu u dhow yihiin kuwa hargabka ciidamada milatariga maraykanka ayaa qaaday duqeyn dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameysadeen ciidamada taalibaan gudaha dalka afghanistan taas oo ay ku tilmaameen mid isdifaacid kadib markii sida ay yidhaahdeen kooxda taalibaan arbacadii weerar u geystay ciidamo halkaasi joogay waxaana arrintan imaanaysa saacado un kadib markii madaxweyne donald trump uu qadka telefoonka kula hadlay hogaamiye sare oo taalibaan ka tirsan kuwaasoo ka arrinsaday heshiiska nabadeed ee labada dhinac ay siixideen si loo soo abjaro dagaalada sagaal iyo tobanka sano waddanka afghanistan ka socda afhayeen u hadlay ciidamada maraykanka afghanistan ayaa sheegay in duqaynta lala bartilmaameysaday maleeshiyaad si joogta u weerara ciidamada afghanistaniyiinta ee jooga bar kontarool oo ku taala naharesaraaj ee gobolka helmand afhayeenka ayaa sheegay in maraykanku ay ka go-an tahay xaqiijinta nabadgelyada balse waxa uu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay difaacidda saaxiibadooda waddankaasi afghanistan
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington waxaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya saameynta uu xanuunka koronafirus ku yeelanaya dhaqaalaha dunida ganacsatada soomaalida ah ee alaabaha ka keena dalka shiinaha kadibna ku iibiya magaalada nairobi ayaa sheegay inay dareemayaan saameynta uu ganacsigoodii qaaradda afrika ku yeeshay xanuunkaasi warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
wixii ka dambeeyey markii uu soo shacbaxay xanuunka walaaca badan dunida ku abuuray ee korona waxaa isa soo tarayey saamaynta dhanka ganacsiga ee ka dhashay cudurkaasi dadka saamayntaasi ganacsi dareemaya waxaa ka mid a dhallinyarada ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa ka shaqeeya xarumaha tigidhada lagu iibiyo ee xaafadda islii ee magaalada nairobi kuwaasoo haatan sheegaya inuu ganacsigoodii hoosudhac xoogan uu ku yimid kadib markii ay yaraadeen dadkii u safri jiray dalka jina ee ka iibsan jiray tigidhada diyaaradaha lagu raaco cabdiqaadir maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee xaafadda islii ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga warramaya saameynta ganacsi ee arintaasi ku keentay ee ay haatan dareemayaan aniga horta waxaan ka shaqeyno waxawaa travel agency ama tikilo waa shaqadeena inta badan businesskan uu ku xiran yahay saameynta ee hadda uu nagu yeeshay adduunka dhan uu ku yeeshay cudurka hadda ka dhacay ama ka dilaacay wadanka jina dadkii anaga kastamka noo ahay oo u safri jira xaggoo tikeladu jiri jirna oo yaraaday iyo dadkii ka imaan jira intaba marka saameynta kaleeto jirto waxaa waaye ganacsatada kaleeto oo sida dharka iyo alaabaha kaleeto oo electroniga iyo keenaya macnaha in oo aad ay u yaraatay macnaha wixii meesha laga keeni jiray sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiro oo yaraaday because of labada wadankaasoo cudurkii uu ka dilaacay iyo wadankanoo macnaha ka mamnuucay safarada diyaaradihii inta ka bixi jiro xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayaba si uusan cudurkii macnaha uunan inta ugu soo faafin marka saameynta ugu weyn waxaawaa tusaalahaan qofku alaab alaab utiil oo kaleeto ama dhar ha ahaado ama electronic ha ahaado oo ase holsel ama si kaleet ku bixin jiray in qiimihii macnaha marka hore laga jiray wax ku darsoomeen sababtoo wax kaloo imaanaya aysan jirin sababta uu kordhaan waxaawaa alaabtii stoog stoorka ku xareysneed oo macnaha si intaysan dhammaanin ay ugu faa-iidaystaan macnaha inaysan ka dhammaanin si waxoogaa ay ugu dahdo daaswaay marka oo qiimaha ay u kordhinaa dadka ganacsadade dhanka tikidhada ka waran ma jiraan dad jina aadaya oo tikidha idinka goosta way jiraan laakiin hadda ma jiraan sababto hadda olredy waxaawaa diyaaradii oo dhan waa la istaajiyo oo mana imaadaan xaggana ma aadaan sababto waxaawaa xagga cuduraa ka jiro wadankan macnaha wuxuu hakiyey duulimaadyadii imaan jira macnaha ma ka bixi jiray garoonka jomo kayaata ma jiraan dad aad horey tigidha ugu goyseen oo jina qorsheynaya inay aadaan oo haddana tigidhadii dib idinkugu soo celiyey way jiraan ilaa iyadi dhowr qofood oo tikidha u jarnaayeen oo tikidhadii iska kansaleen oo waxaawaa way jiraan oo ka baaqda safarkii sababtoo diyaaradii dhameed oo diyaaradii aadaya waxaa la yihahdaa la istaajiyey marka tikidhadii u jarnaayo waxay ku qasbayeen marka inay iska kansal garayaan maadaama la isticmaali karin marka way jiraan ilaa iyo dhowr qofood xafiiskeena shaqooyinka xarumaha lagu iibiyo tigidhada diyaaradaha lagu raaco ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu badan ee ay magaalada nairobi ay ka qabtaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaana jira heshiis is-afagarad ah oo ay wada gaareen dhallinyarada ganacsigan ka shaqeeya iyo shirkadaha diyaaradaha waaweyn ee ka howlgala dalka kenya may wax dhibaato aan ku qabno ma lahan waxawaa koley waa mar walba business markuu dadka dhexeeya waxaa qasaba inuu contract ama agreement uu jiro koley qaab laisku fahmaana jiro markii agency aad tahay iyo markii diyaarad macnaha waxawaa protocol ama qaab laisku fahmaa jiro marka wax caqabadaha oo jira malaha ayaga shuruuday leeyihiin shuruudahaas hadaa kasoo baxda waxaawaa direct waa ula shaqeyn kartaa marka wax problema maxkabada oo naga haysto dhanka diyaaradaha ma jiraan sidoo kale dhallinyarada ka shaqeeya ganacsiga dharka oo ka mid ahaa ganacsatadii dharka ka keeni jiray xarunta ganacsiga adduunka ee uu markii hore ka soo bilowday cudurka corona ayaa xilligan ka walaacsan sidii uu ku sii socon lahaa ganacsigooda ismaaciil axmed xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatadii dharka ka keeni jirtay dalka jina haddana ka walaacsan tillaabada kale ee xigta ee ay qaadan doonaan si uu ganacsigooda u sii socdo horta waxaa nasiib wanaag ah xilliga uu counterviriska uu ka dilaacayay china ganacsatada oo dhan waa xilligii ay soo laabatay oo china ay gelaysay fasaxa marka taas waa ilaahay mahaddiisa allah ugu mahadinaynaa waxaa kaloo ilaahay mahaddiisa in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay in dhammaan aan soo wada raranay alaabihiina hadda alxamdulilaah waxay aad macnaha waddanka si wanaagsanay usoo gaareen oo wax hadda alaab naga maqan ma jiraan cudurka coronavirusna waa cudur macnaha aad halis u ah dhibaatadiisana leh xilligaanna waa xilligii aan safri jirnay oo china aan u safri jirnay marka alaabihiina hadda uun wixii macnaha hadda noo yihin waa iska gabaabsi alaabaha qaar laakiin ilaa iyo hadda waxaan siin karnaa alaab ganacsatada soo safarta oo wadamada tanzania iyo uganda noogu yimaada inta badan iyo congo ilaa iyo hadda macnaha alaab waa u haynaa ilaa hadda weli alaabihii ma wada go'in marka alaabihii hadda hore gacanteena ku jirto alaabihii cusbaa oon ku xisaabtamayna sanadkan inaan soo samayno ama aan soo iibsano nooma suurtagelin xilligii oo xilligii waxay kusoo aaday cudurka coronaviruska wixii dhibaatadaas noo geystay oo hadda dalabo badan aan rabnaa hadda inaan samayno laakiin hadda shaqaalihii waxay kuleeyihin markaa wacdo shaqaalihii sooma laaban cudurkii weli waa jiraa marka dhibaatadaas hadda noogu daran khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaasi aad dhegeysteen lagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada mid ka mid a heesahaanu idinku talagalnay iyo codka fanaanka maxamed b k
jacaylka ma ku dhiga igayga ma kugu xaba daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya jacaylka ma ku dhigaa igayga ma kugu xabaa daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya xubbiga mau dhiidhinaa ditada mau dhaadhacnaa quluubta ma wadaadhaynaa xubbiga mau dhiidhinaa ditada mau dhaadhacnaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa niyadda waad ku dheertaho xiskaa dhadhan kugu hayay dhammaystira may ahaa xiskaa dhadhan kugu hayee dhammaystira may ahaa
waa tahay heestaasi halka aynu kaga gudubno magaalada muqdishona ku dhowaad boqol iyo konton caruur danyara ayaa si bilaasha wax uga bartaa xarun ay magaalada muqdisho ka fureen urur dhallinyaraha oo lagu magacaabo garaadmaal warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle urur dhallinyaro oo ka jira muqdisho laguna magacaabo garaadmaal ayaa bilaabay waxbarista arruurta danyartaa ururkana dhallinyaro isku timid ayaa hadda ka howlgala muqdisho waxayna gacanta ku hayaan in ka badan boqol arruur kuwa danyarta ah garaadmaal waxaa la asaasay labada kun lixi tobankii bishii koowaad ko iyo tobankeedaa la asaasay waa urur dhallinyaro oo ka shaqeeya waxbarashadii wacyigelinta wuxuu waxbaraa dhallinyaro aanan awoodin inay waxbarashada isaga bixiyaan isugu jira rajo aqoon iyo danyar qaybo kala duwan ayay u dhigaan ilaa maalinkan aas-aasna i dhexdaan waxyaaban ka shaqeyna waxaa ka mid ah waxbarashadaas iyo wacyigelinta annagoo qaybo kala duwan u samayna tusaale oo kale waxbarashadu waxaan u sameynaa toddoba saac oo kale arday waxaa soo gasha bilaab ah oo laba maado qaadato siddeed saacna waxaa soo gasha arday qaadata afar maado sagaal saacna waxaa soo gasha afar arday fasalka afaraad dhigata oo dugsi hoose ah marka qaybahaasaan waxbarnaa annaga oo uga faa'iideynayno aqoonteennii aan baranay dadkeena soomaaliyeed ee aanan awoodin inay waxbarashada iska bixiyaan haddaba sidee ugu dhalata dhallinyaradan inay bilaabaan tilaabadan iyagoo ka duulaya waxbarista arruurta danyarta ah markaan sidaad ogtahay markaad iskuul dhiganayso oo iskuulka aad fasalkaas ku jirto fasalkaas waxay isugu jiraan dad qaybaheeda kala duwan waxaa arkaysaa arday waxbarashadii rabo oo fasalka kula dhigto oo aan awoodin inuu waxbarashada iska bixiyo caqabadahaas jira darteed markaan aragnay annagoo dhallinyaro oo heerar kala duwan oo iskuulka aan dhiganayna waxaan istusnay inaan maadaama ay jiraan dad aan wax isla baranayn oo ka haray waxbarashadii sabab dhaqaale darteed inaan dadkaas u ololeyno marka hore oon iskuulaadkii haddaan dib ugu celin karna aan ugu celino haddaan siyaabo kale u xalin karana aan u xalin markaan taas isugu nimid kadib haddana waxaan aragnay in dad kale ooba iskuulaadkaba aan imaadin oo marka horeba xataa haddii duwangelis xitaa inta aan iska bixin karin inay jiraan markaas waxaa isniri marka haddaan kuwan xalinin kuwan kale iyagana guryaha jooga aan u samayn inaan wax barno sidaas darteed aan isugu imaadnay gurigaan kireynay guriga isaga aheedaan aan waxbarashadii ka bilownay sidaas qaybahaasaan u bilownay marka ilaa maantana waa wadnaa muddo afar sano ah dhallinyaradan garaadmaal sidee ku soo xulaan markay timaado caruuraha danyarta kuwa rajada iyo kuwaan awoodin waxbarashada waa ka mar kale guddoomiyaha garaadmaal oo sharaxayo
markii ugu horreysa oon bilaabayn waxaan u marnay inaan dadka asxaabta oo kale oon fas iskuulaadka isla dhigan aan wareysano oon ihahdaneyo qofka deriskaada oo kale oon waxbarashada awoodin inaad nagu soo xirto annaga naftirkaana inaan idhaahdo qof kale dadka deris deriskaaga ah oo guri guriga deganta oo kale harharihiisa degan oon waxbarashada awoodin oo kale inaad aad soo xog wareysato ood soo baarto maalmihii ugu horreysaasaan ku wadnay markii dambena iskuulku waa la bartay dadka iyagaaba inay noo yimaadaan inay nala soo xiriiraan oy nambaradeena soo wacaan oo yidhahdaan arday aan haynaa qof deriskeena oo saas u dhibaataysanaa jiro inaad wax ka qabataan kadib aan saas u keennay laakiin marka hore waxaan ku bilaabnay inaan dadka asxaabta u marno oo si aan xaafadiyo xaaladooda u ogaano oon dadkii waxbarashada aanan awoodi karin aan usoo ugu soo ururin maalin maalinta ka dambaysa waxaa soo kordhaya tirada caruurta kusoo biiraysa goobaha ay maamulaan ee waxbarashada si fiican tusaale oo kale markii labadii maalin ugu horreysan iskuulka furnay wax arday noo imaadeen laakiinse hadda afar san muddo adi isbuucyo markaan shaqaynaynay halkii qoleen iskuulka ku bilownay ayaa ardaydii ay ka badatay oo danyar iyo agoon iyo rajo intaba isugu jirto marka waxaan samaynay qaybo ka kala duwan inaan u abuurno annaga macalimiinteennii oo marka isaga wax dhigaysa aan isbadinno oo macalimiin tira xiisad kasta loo baahda laba macallin inay soo galaan oo wax ka dhigaan oo waqti qof kasta waqtigu jaanis gale uu yimaado tirsiga guud ee hadda intaan shaqadan weydnay aan wax barnay ugu yaraan waxay gaaraysaa sideed boqol oo qof dad ka badan ayaa waxaan barnay si wax loo aqriyo waxna loo qoro annagoo ka duulayna dadka inay bartaan akhriska iyo qoraalka annagoo ka duulayna ay barteen haddana tirsiga guud ee ardayda isku horeegato waa boqol iyo konton boqol iyo lixdan arday gaaraysaa hadda saacan dhigato caruurta danyarta ah kuma eka oo keliya inaysan helin waxbarasho ee guud ahaan nolosha ayaa ku adag waxaana hadda door wanaagsan kule marka la eego wiilal iyo gabdhaba gabdhuhu intay leegyihiin tirsiga gabdhaha aad u badan yahay markay boqol iyo konton yihiin oo kale ugu yaraan siddeetan oo kale gabdho waayo inta kalea wiilala gabdhaha aad ay u badan yihiin waayo gabdhaha way u jilcan yihiin badanaa inaysan ina ma awoodi xataa ninka dhalinyarada waxaa laga yaabaa inuu as dad kale dhex galo iyadu laakiin marka gabdhaha way ku badan yihiin waxaa kaloo jirta jimco iyo khamiis oo kale inaan barno xirfad cilaansaar oo kale gabdhaha fursad aan uga faa'iideynay oo qaar ka mid a hadda ayba barteen ay kuba shaqaystaanba oo anaga dad nagamid ah oo gabar naga nagamid ah ay dhigto oo maalinta maalmaha jimcii khamiista oo kale ilaan iskuulka shanta beri uu shaqeeyaa maalmaha jimcii khamiista oo kale aan aan barnay adoo ugu yaraan afartan iyo konton afartan ilaa konton arday udhexaysa hadda way ka qalin jimin qaar ka midna way ku shaqaystaan ka hor iskaasna waa u qabanaa oo adi maalmaha jimcii khamiista aan siino farsamada gacanta oo cilaansaarka gabdhaha lagu barayo muqdisho waxaa ku hareereysa xaryo barakac ay degan yihiin kumanaan barakacyaal oo ka yimid deegaano ay ka jireen daruufo adag fariinta uu diri lahaa dadka soomaalidu maxay tahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed iyo gaar ahaan inta wax baratay waxyaabahan la wadaagaya waxaa ka mid ah barakacyaashaas in la baro dadka sidii wax loo akhrin laha wax loo qori laha qofka haddaad akhriska iyo qoraalka haddaad barto xitaa door muhiima waaye marka bulshada soomaaliyeed intooda waxbaratay ee ilaahay uu fursada siiyey oo waxbarashadii hayreeshay oo amba iskuulaad ka baxay amba jaamacadaba hadda dhiganay ambaba ka baxayba inay waqtiyadooda waqti ka mid a ay u huraan dadka soomaaliyeed oo ka badan boqolaalka qof oon waxna qorin waxna aanan akhrinin inay la wadaagaan oy waxbaraan iyagoo uga faa'iideynayo cilada nooga imaadaysana waa yaraanaysaa qofka hadduusan waxba garanayn wax kastaa ka suuragala marka in wax la baro oo waqti qof kastaba waqtigiis uu awoodo qof kasta soomaaliyeedna waxaan uga baaqaya wax unbuu teeri karaa inuu dalkan wax u taro intay doontaba hala ekaatay cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
aad buu mahadsanyahy cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna ku soo dhowaada ciyaarihii oo uu inoo hayo jamaal axmed cusmaan
aad baad u mahadsan tahay zahra kulan wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horrayno waxaa la ciyaaray shalay kulan ka tirsan ebekaabka kulamo ka tirsan ebekaabka dalkaasi ingiriiska laakiin kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulankii dhex maray naadiyada chelsea liverpool naadiga liverpool ayaa laga diray koobkaasi kadib markii guuldaro xanuun badan ay kala kulantay naadiga chelsea waxaana noqonaysaa guuldaradii saddexaad ee naadiga liverpool soo gaarta dhowaanahan marka laga soo bilaabo champions league atletico madrid ay guuldaro laba gool iyo gool ay kaga guuldaro ay markaasi kala soo kulantay naadigaasi liverpool naadiga atletico madrid iyadoo sidoo kalena horyaalka dalkaasi ingiriiska dhowaantan guuldaro kale la soo diristay waxaana chelsea ay shalay kaga awuudranatay laba gool iyo waxba xeryahan william iyo rose barkley ayaa labada gool ee naadiga kubadda cagta chelsea ay ku badiyeen u dhaliyey naadigaasi liverpool wax goola ma aysan dhalinin waxaana warbaahinta dalka ingiriiska ay hadal hayaan hadal dhowaantan taageera naadiga manchester united ka tirsan oo wiil daayar ah oo waraaq uu qoray tababare jorgan club ugu sheegay xilliga ay guuldaraysanayso naadiga liverpool kadib markii guulooyin isxixiga naadigaasi ay gaartay taasina uu sheegay wiilkaasi da'dyare taageeraha naadiga manchester united u ah inay dhibayso ayaa jawaabtii uu kala kulmay waxay ahayd in hore naadiga liverpool ay u soo guuldaraysatay haddana uusan u ballanqaadi karinin inay guuldaraysato balse tan iyo waagaas markii wixii ka dambeeyey naadiga liverpool saddex jeer ayaa laga badiyey taasoo dadka qaar ay u fasirteen inay tahay sidii uu rabay taageerahaasi wiilka da'da yar ee naadiga kubadda cagta manchester united redin ayaa laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga sheffield united west brom albion waxa ay guuldaro saddex gool iyo laba kala kulantay naadiga newcastle united maanta waxaad dhici doona kulmo isla koobkani ka tirsan ee kaabka naadiga kubadda cagta ee sheffield wednesday waxa ay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee manchester city oo ay martigelin doonto leicester city ayaa la dheeli doontaa naadiga birmingham halka tottenham iyo norwich uu yahay kulan isha isagana lagu hayo dhinacayo dalka talyaaniga dhibaatooyinka coronavirus darteed kulan lugta labaad oo dhex mari lahaa labada kooxood ac milan iyo yuventus ee kooba italy ayaa la baajiyey coronavirus darteed lama garanayo kulan kale oo beri dhex mari doona naadiyada napoli iyo inter inuu dhexi doono iyo in kale arrintan waxay imaanaysaa iyadoo sac gudahood dalkaasi talyaaniga la sheegaya inay qof cudurkaasi ugu dhinteen sida ay warbaahinta dalkaasi talyaaniga qaarkood qoraysay talyaaniga waxa uu ka mid yahay meelaha cudurkaasi uu faraba'an ku hayo waxyaabaa ku soo qoray natiijooyinka kulmadan waan idiin soo gudbin doonaa xibinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsanid jamaalo ciyaaraha nala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa aynu ku wada nasanno codka allaha u naxariistee fanaankii shay mire dacar
muxuu nabaar ka caashaqu iigiisay naafadnayahu muxuu nabaar ka caashaqu iigiisay naafadnayahu onmadubtahoyo naxariista aabiyo isgalgacaalbadkaygi jogigaalanugeni onmadubtahoyo naxariista aabiyo isgalgacaalbadkaygi jogigaalanugeni ونبادا دحدينا واولايني يتبي عداوها مركزين بليسيو ونبادا دحدينا واولايني يتبي عداوها مركزين بليسيو ifkaan tobanka nuucaho nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqote nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa mayskan hulahay inantaay nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqotin nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa mayskan hulahay inantaay
waa hagaagintaasi waxaa inagagu eg heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka allaha u naxariistay shay mira dacar intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idinleh sidaa iyo nabadgelyo
muxuunadeen kahaarahu nadi aniga ila dhacay dhacaye muxuunadeen kahaarahu nadi aniga ila dhacay dhacaye onmudub taharuhu kasaradaynu jeen wanacaas kalgacaalkuye muxuu igu negaa shalay shalay onmudub kaharuhu kasaradaynu jeen wanacaas kalgacaalkuye muxuu igu nagaa shalay shalay والنبات تحزنا وولايني يتشفي عداوها مركزين بليس يوم والنبات